qola hadda waxaa jirta deegaankan aan joogno waxaa la sheegaa inay dagaal kula jiraan dowladda puntland ururo sida daacish iyo shabaab runtii waxaan jeclaan lahay yani ilaahay dadkan markuu sameeyey markii buuqiya isku horaan yimaada khilaaf markuu yimaado ilaahay kitaabkiisa in loo noqdo yaa ilaahay ugu talagalay ee in la istilo uma noqon maba loogu talagelin yani fain tanaasactum fii shayin faraduuhu ila allah yani ayaga laftigooda anigu waxaan diyaaro ahay inaan qayb ka noqda hadday ogol yihiin ayaga iyo maamulada ay colaaduhu kala dhexeeyaan inaan dhexdhexaad ka noqdo oon isu keena anigu diyaar ani telefoonkayga hadda waan qoraya ciddii doontaa isoo wexka anigu diyaar waxaan ahay iyaga meeshay joogaan inaan ugu tago inaan la soo xaajoodo diyaar baanu ahay in aan u dhinto maslaxada iyo diinta iyo sharafta dadkayga inaan u dhinto diyaar baan waxaan ka qabaana ma jirto waxaan soo dagaalamayay cimrigayga oo dhan baan soo dagaalamayay oon cadow soomaaliyeed la soo dagaalamayay